habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo haysanaay qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada johor oo loogu baaqay isticmaalka nidaamka maaliyadeed ee dhijitaalka shirka maalgelinta beeraha oo maanta laga daafuray magaalada muqdisho dhalinyaro ku nool magaalada balotweyne oo shaqo abuur ka helay xarun caafimaad oo ku taala magaaladaasi shacabka muqdisho oo soo dhaweeyey joojinta isticmaalka bacaha bulshada magaalada kismaayo oo loogu baaqay dhireynta wadooyinka wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan xildhibaanada kenya oo qorsheynaya gudbinta mooshin xilka loogu qaadaya madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdicasiis xasan mucalin waana habeenimo salaasaha taariikhda waxay ku beegan tahay kowda bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun afar iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan ganacsatada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay isticmaalka nidaamka maaliyadeed ee dhijitaalka cabdifataax axmed macluw ayaa qodobkaasi soo koobaya suuqyada magaalada tani jowhar waxaa kusoo laalaabanaya khatarta iyo khasaaraha ka dhasha burburka dabka waxaana ku hanti beela amaba ku hanti waaya ganacsato heerar kala duwan leh oo ay hantidooda ay ku basbeesho gurmadyo kala duwan oo ku saabsan kasoo kabashada waxyaabihii dhacay ayaa loo sameeyaa balse kaalintii ahayd lacagaha ku qornaa buugaagta kaydka ee ilaalinta dhaqaalaha halkaasi waa ay ka maran tahay ganacsatadu dib uma helaan xogta lacagaha u qoran ee ku aadan deemihii ay siiyeen macaamiishooda waxaana halkaasi ay ka dareemaan khasaaro ballaaran oo soo kabashadiisu ay adag tahay si looga baaqsado burburka xogta lacagaha ayaa baaq ka yimid dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha magaalada jowhar waxay ugu baaqeen ganacsatadu in ay ku dadaalaan isticmaalka nidaamka dhijitaalka ah ee maareynta dhaqaalaha injineer yuusuf iyo aqoon-yahan ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barta jaamacadaha magaalada tani jowhar ayaa ugu baaqaya ganacsatadu inay isticmaalaan nidaamka dhijitaalka ah ee kaydka lacagaha oo xog tahayn doonto muddo fog samayn karaa il dhaqaalaha hataa waa laga samayn karaa haddii la sameeyo kambani soo saaro softwareada haddii noqoleed kuwa waxbarasho haddii noqoleed kuwa ganacsiga xataa ganacsiyada xataa qaar ganacsiyada waaweynaa jiraan magaalada laakiin ma isticmaala wax software waa aragtaa badanaa suuqa wuu gubtaa waxaa arkaysaa qofku dhahay diintiidii sanad waa iiga gubatay haddii la heli lahaay software ee isticmaalaan khasaaraha intaas badan ma gaarsiin lahayn sababtoo ah wixii oo waxa ahaa maaliyadaha softwareka u gashanaa softwarekana waxa waaye waa database waaye wuxuu ku xiran yahay sarfaruu ku xiran yahay meel kastoo yaala haddii lacag ka soo qaata hataa computerka meesha doo kaaga dhex gubto waxaa database kugu jiraan waa la socon kartaa marka xitaa teknolojiyada waxay ka qayb qaadan kartaa khasaaraha qofka soo gaari lahaa qofka ganacsadaha teknoloji inuu isticmaalo softwareada oo loogu talagal ganacsiga inuu isticmaalo khasaaraha soo gaari lahay xiliyadaas oo dhibaatada dhacdo kale way ka caawinaysaa sidoo kale waxay ka caawinaysaa in businesskiisa uu koror sameeyo tusaale ahaan hadda waxaa jiro caalamka waxay isticmaalaan programming la isticmaalaan oo digital ah marka qofka kulama oo teknolojiyada aad u isticmaalo kulama wixiisa meelo badan ay gaaraan ay noqonaysaa marka dhanka oo ganacsiga xitaa aaday muhiim u tahay software hadda magaalada oo lasoo saara ma jiro marka bahda teknolojiyadda waxaa dhihi lahaa marka isku xirnaan ha sameeyaan isku xirnaan ha sameeyaan iyagana ha ka faa'iidaystaanoo business ha ka samaystaano bulshadoodana ha ugu faa'iideeyaanoo kor ha usoo qaadaano fikirka iyo waxyaabaha ay ka qabaan teknolojiyadda intaas ku soo kooba taladaas iidaha waxaa waaye xataa baranaysa xitaa filliyada kale ha baranaysa muhiimadda way xitaa teknolojiyada inaa concept fiican ka haysato waayo haddaa barata caafimaad maanta teknolojiyad kama maarmatid waayo waxaa mashiinaha wax ku qaadaysaa dhiig mashiinaha wax ku baaraysaa qalab iskaanaa jiro waxaasoo dhanna technology ay ku saabsan yihiin ay ku shaqeeyaan marka haddaa fildiyo kale xataa baranaysid teknolojiyada khasab waa mar walba in barto marka waxaan kula talin lahaa marka dhalinyarada teknolojiyadan inay ka seexan iyadana ilgooni u fiiriyaan qofkii fildi kala daneynayno inuu bartona oo barto teknolojiisna adii advanced haddaadan baran karin basic inaga barto muhiim waa noloshana way ku xiran tahay bulshadana maanta teknolojiyadda waxay u leedahay muhiimad aad iyo aad u ballaaran waxaa ka mid ah hadda tusaalahaan reeraha haddii aan kasoo qaadno ayagoo gurigooda joogo ayaa waxay dalba karaan cuntada noocay ayaga markaas u baahan yihiin haddii markaas ay jecel yihiin dalawaad inay sameeyaan kaba soo qaad tusaale ahaan maqaayadaha magaalada ku yaalo haddii inta loo sameeyo hal website oo lasu geeyo kadibna qof walbo maqaayadoo xiiseeya ani waxaan jeclahay maqaayadaas inaan wax ka cuno marqmaal ad waxaa jeceshahay maqaayada weerax inaa ka cunto qof kale wuxuu jecelyahay maqaayad maqsuud inuu ka cuno maqaayado badana magaalada ku yaalo in kaloo kasii badan soo koobi karin marka maqaayadahaasoo dhan haddii lasugu keena hal website kadibna bulshada la dhaho sameeya dalabaad online ah qofka macluumaadkiisa haddii uu soo dirsado tusaalaan uu dhaho dalab uu qabsado dalabkiisii gurigiisa loogu keeno asigoo aan bixin waa waxyaabaha maaragta muhiimadda ay u leedahay waaye dadka waxaa kaloo jirto muhiimad ay u leedahay in dadka ay teknolojiyadda isticmaalaan in online-ka ay ka baran karaan ama ay ka daraaseyn karaan culumta qeybaheeda kala duwan oo nooc kasta iskugu jirto weliba iyadoo farii ah inay dhex taalo internetka ama waxaa hadda sheyga teknolojiyadda ugu weynee la isticmaalo waa internetka oo caalamkao dhan hadda isku xiraya internetkaas wuxuu suurageliyey in dunida horumartay waxa ay dhaqaalaha maaliyadeed u isticmaashaa habsiistameedka internetka ah taasi oo yareynaysa khatarta in khasaaro taasi oo yareynaysa khasaaraha yimaada marka ay timaado khatarta burburka xogta shirka maalgelinta beeraha ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya shirka maalgashiga beeraha oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta si rasmia ugu furmay magaalada muqdisho kaas oo socon doona muddo laba cisho ah shirkan oo ay kasoo qaybgaleen khubro caalami ah ganacsato maalgeliyaal caalami ah madax ka socota midooda yurub qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka hay-adaha kala duwan ee dowladda ka caawisa wax soo saarka iyo shirkado daneeya maalgashiga shirkan waxaa loo gol leeyahay kor u qaadista maalgashiga beeraha si loo xoojiyo kobca dhaqaale ee dalka loona horumariyo teknolojiyada iyo wax soo saarka beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka magaalada muqdisho loogu qabtay a shirkan la xidhiira maalgelinta beeraha hor shirka maanta waxaa waa shir aad muhiim u ahaa wasaaradda beeraha iyo beeralayda soomaaliyada oo dhan iyo yacni markaba la yidhaahdo beer aan nidhaha xoolo iyo kalluumaysi iyo iyo dalagyada intaba waana shir loo soo bandhigay maaragtay maalgelin in hay-adaha wax maalgeliya ay arkaan yacni beeraha soomaaliya inay arkaan muxuu ahay sida aan diyaar ugu nahay annaguna yacnii maadaama aan haysanno dhul iyo bad iyo xoolo waxaan u baahannay maalgelin inaan helno maalgelintaaseen yacnii waxaan suuqaynaya wax markas annaga dhul waxaan leenahay ilaahay dhulka hadduu jinno ka dhigi lahay dhulka jinna ka abuuray soomaaliyay noqon laheed khayraadka dhulka korkeeda yaalla khayraadka badda ku jira khayraadka xoolaha beerihii badda cimilada waad aragta shaararkaas yaraan wadannaa waddamada kaleetana marba kulayl marna qabobay u dhimanayaan intaa annagoo haysanna yaan waxaan u baahannay inaan muxuu ahay bal adduunka u yeerno maanta waxaan fursad u helnay adayga dhowr iyo labaatan shirkadood oo ajnebiya inay yimaadaan iyo hay-adihii doonarisko ha noqdaan world banki ha noqdaan muxuu ahay faw hay-adaha kaleeto euda waxyaabaha wax maalgeliyo dhan inay maaragtay yimaadaan waxaan maanta rabna inaan soo bandhignana waxa waaye soomaaliya inay diyaar u tahay khayraad la maalgeliyo in adduunka ku soo jisa mudanna inay leedahay taasaan ujeeddada yani wasaaradda beeruhu ay ka rabta ay tahay namber wan in muxuu ahay beeralaydii beerahoodii lagu celiyo loo helo maalgelin halkaasee shaqo abuur badan maadaama boqolkii siddeetan yacni shacbiga soomaali beeray ka shaqeeyaan amba suuq ha ku gadaan amba tacabka ha ku jiraan amba ha dhoofiyaan transport ha ka shaqeeyaan waxaasay ku jiraan marka sektarkaas ayaa wuxuu yahay sanadka ugu muhiimsan in la nooleeyo dhinaca kale maxamed xayir maareya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay shirkan in muhiimadda weyn uu leeyahay guud ahaan beeraleyda ku nool gobolada dalka soomaaliya isla markaana lagu doonayo in sare loo qaado tacabka wax soo saarka ee beeraha sidaad sheegtay maanta maalin weyn bay u tahay bahda beeralayda soomaaliyeed halkan waxaa ka furmay shir caalamiya oo ay isugu yimaadeen dhammaan dadkii saamileyda ahaa iyo kambaniyo caalamiya waad arkaysay dowladdu heer madaxweyne ayay ku timid iyo wasiiradii qaybta wax soo saarka beeraha kalluumaysiga xoolaha khayraadka badda iyo madax kale oo badan sidoo kale waxaa joogay ambasadariskii ugu waaweynaa wall banki european union ayaa joogay iyo ambasadoradii dowladda sidaad arkaysay dhinaca kale dalka waxaa yimid ilaa shalayto kambaniyo ilaa dhowr iyo labaatana oo yurub ka yimid badankoodu ilaa labaatan kambani yurub ka yimaadeen talyaaniga ilaa toban kambani ka yimaadeen oo danaynaya maalgashiga beeraha soomaaliyeed marka waxaa laga shaqaynayaa oo runtii halkan maanta aanu ku qabannay shirkaas weyn oo loogu talagalay in wax soo saarka beeraha lagu xoojiyo maalgashiga beeraha lagu xoojiyo isku filnaanta cuntada ee soomaliya xilligan waxaan ku soo beegay waxa socota istaraatiijiyadda isbeddelka qaranka ayaa socota oo ah wasaarad kasta waxay leedahay annagu waxaanu leenahay national agriculture transformation strategy ayaanu leenahay inaannu beddelno habdhaqanka beeralayda soomaaliyeed inaannu beddelno oo hab casriya oo la qabsan karaya isbeddelka cimilada oo waad ogtahay dadkeennii qaarkii i d bska iyo xerooyinka ay gelayaan oo nolol deggan oo ilbax ah oo horumarsan inaannu abuurno oo dawladda iyo annagoo kaashana beesha caalamka maalgashi lagu sameeyo webiyadii loo qodo si kastaba haatee intuu socdo shirkan ayaa waxaa diradda lagu saari doonaa fursadaha maalgashi ee ka jira dalka gaar ahaan beeraha iyo sidii loogu soo bandhigi lahaa bulshada ku nool daafaha caalamka dhallinyaro ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa shaqo abuur ka helay xarun caafimaad oo ku taala magaaladaasi maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya in ka badan labaatan dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa fursado shaqo ka hela isbitaalka al aamin ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kaasi oo dhowaan la hirgeliyey dhallinyaradan ayaa shaqadan usoo galay tartan iyadoo ay kasoo gudbeen imtixaan laga qaaday waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyarada oo ka hadlaya sida ay ugu suurta gashay walaahi annaga horta waxa aan soo bandhignay waxay ahayd shaqo aan usoo bandhignay dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan qaadnay imtixaan imtixaankaas oo ahay feer qof bini aadane oo qof micnaha looga abyeelanay oosan jirin imtixaan cadaalad ku salaysan randomised ah qof aan anaga naqaani aysan jirin qof kastaba ilaahay dartiis imtixaankaas wuxuu ka siiyo iyo aqoontiisa uu kusoo galay imtixaankii markaan qaadnay waxaan sameynay inaan qiimeyno aqoontoodii imtixaankii markii aan saxnay dadkii ugu qualified graysanayaan kala soo baxnay alxamdulilah maantana waa dadna kaafiyey isbitaalka waxaa ka shaqeyso shaqaalahada isbitaalka jooga xaadirka waxawaaye labaatan qofood waaye qaar ka mid a dhallinyarada shaqo abuurka loo sameeyo u waramay radio baaluula ayaa ka mahad celiyey
magacayga cabdisalaan axmed xuseen oo usoo maray juhdi iyo dadaal badan waxaan kasoo bilaabnay imtixaan oo writing ah kadib muddo kadib haddana interview nala wacay kadib aan kusoo galnay isbitaalka al amiin hospital xaafadda kuushin laanta oo suuqa balka ah marka anagoo hadda magaalada iska joogno shaqo abuur noo noqotay hadda waana lasoo wada qabtay intii usoo gudubtay interviewgii intaasaa lasoo wacay marka aadayn u mahadsanyihin maamulka bismillaah magacayga waa fartuun yuusuf cabdullah kana mid ah ee shaqaalaha ka howlgala isbitaalka laamin hosbitaal maasha allah waa isbitaalka ugu horeeyey mise isbitaal shacab eh oo haddana sameeyo imtixaan ay usoo tartamayaan ee dhalinyarta ku nool magaalada beledweyne uguna deeqeen inay dhalinyartaas aqoontooda ay ku xushaan sidaas waxaa usoo galnay imtixaanka isbitaalka waxaa usoo galnay imtixaan kadib waxaa usoo marin haddana interview maasha allah waxaana noqonay dadkii oo loo doortay inay imtixaankaas kasoo gudbaan sidoo kale interview kasoo gudbaan haddana waxaa kamid nahna shaqaalaha ka howlgala isbitaalka alaamin bukaanadeennan waxaa uga adeegnaa si hagaarlaaneh waxaana ula dhaqanaa si si wanaagsan oo dabeecad wanaagsan dhalinyaradan ayaa shaqadan usoo galay tartan iyadoo ay kasoo gudbeen imtixaan laga qaaday waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo ka hadlaya shacabka magaalada muqdisho ayaa soo dhabeeyay joojinta isticmaalka bacaha cabdifitaax axmed maclu ayaa faahfaahinaya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday joojinta guud ahaan isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo ee gudaha dalka soomaaliya shacabka magaalada caasimada ah ee muqdisho oo ka hadlaya aragtida ku aadan go-aanada dowladda ay ku joojisay bacaha halka mar la isticmaalo ayaa soo dhaweeyey go-aankaasi waxa ayna tilmaameen in nadaafad darada ugu weyn ee caasimada ka jirta ay tahay isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo kuwa oo buuxdhaafiyey wadooyinka iyo goobaha danta guud ummadii bay dhibaateeyeen sagaal cudur baa laga qaadaa xoolihii bay dhibaateeyeen oo calooshoodiiba bac baa ka buuxsantay waan la soconnay markii uu soo baxay amarka ah in la joojiyo maxaa la yidhahdaa bacda ugbaadmool waxaa ay ka mid tahay ganacsiyadii ugu horreeyey ee u hoggaansamay amarkaas isaga ah kadib markii aan baarnay halista ay bacdu leedahay dhibaatadai deegaanka u geysan karto iyo maxaa la yidhahdaa in ay materialka ay ka samaysan tahay oo ah wax aan baaba'aynin oo kumanaan sano sii jira marka haddii aan dhinacayga fiiriyo kaleeto waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maxaa la yidhahdaa tan oo aan u garannay inay noqon karto maxaa la yidhahdaa badiilkii bacda balastiga ah ay noqon karto marka waxaa u samaysanayaa si dembiishii la yaqiinay ama oo dhaqanka soomaaliyeed aad iyo aad marka annaga waa u hoggaansanay amarkaaska ugbad ahaan waanaan dhaqan gelinay u hoggaansanay keliya maaha weliba xilli hore saad og tahayba baca waxaa bacahana bilaabay in laga hadlo wacygelintooda waa hal sanay socotaa cid walba oo muwaadin soomaaliyeed hadduu yahay ganacsade hadduu yahay shacab hadduu yahay dukaanle hadday tahay qudaarley qof maanta war ku seegan yahay ma laha qof walbana wuu og yahay nooca bacda ee dowladda ay amartay in la isticmaalo ayaa lagu wadaa in kaalin ballaaran ay ka qaadato badqabka iyo nadaafadda deegaanka markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyadii saare cabdi xuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada lakala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakalasiilaba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah qabashada halka doolar ayaa lakala siisanaya labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol halka bixinta lakala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic shan markana maciishada bariiska nuuc loo yaqaanay safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nuuca loo yaqaanay intervel ah ayaa la kala siisanaya toban doolar burka ayaa haluurkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar sonkorta ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba doolar iyo bar caanaha brimfito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar boketka jaba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waa naga intaa markaana wararka dibadda xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa in ay gudbiyaan mooshin ku saabsan xilka qaadis la doonayo in lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ahna xildhibaan laga soo doortay deegaanka kikuyu ayaa xaqiijiyey in mooshiin ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka la horgeyn doono baarlamaanka si mooshiinku u dhaqangalo waxaa loo baahan yahay taageerada laba boqol soddon iyo saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waxaana jira warar sheegaya in durbaba saddex boqol iyo laba xildhibaan ay saxiixeen mooshiinka ka dhanka madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya wixii kasoo kordha wararkan xiga ayaad ku dhagaysan doontaan qodobkaasi arrimaha dibadda la xiriira insha allah guudahaan waa naga intaa dhegaystataan warkii habeenimo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha isna ee magaalada jowhar nabadgelyo